dhalinyarada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa muujiyey sida teknolojiyada casriga ay ugu noqotay aalad muhiim u ah horumarinta nabadda xoojinta wadajirka bulshada iyo dhiirigelinta wacyiga dhalinyarada waxayna sheegeen in baraha bulshada tababarada online-ka iyo adeegsiga casriga ee isgaarsiinta ay fursad u siisay inay ku wada xiriiraan si nabadoon fikradahoodana ay ku cabiraan si xora islamarkaana ay ka qayb noqdaan ololayaasha nabadda iyo horumarka bulshada qaar ka mid ee dhalinyarada ku nool degmada dhooble ayaa ka warbixiyey doorka ay teknolojiyada casriga ay ka qaataan horumarinta nabadda waxaa jiro hadda aalado fara badan hadda annagaa isticmaalo sida facebook whatsapp youtube twitter skype waxyaaba fara badanaa jiro hadda oo social media oo ugu horeyso maanta hadda erey qortid waxaa laga yaabaa halka qof inay ku xiran tahay afar kun ama ama saddex kun ama laba kun markii la eego dhanka facebooka waxaa laga yaabaa erey keliya inuu adduunka bedelo hal ereyo keliyana adduunka inoo burburiyo marka adoo maanta hadda social media ku jiro oo haddana maanta qof caaneed bulsho fara badan ay ku xirantaa tahay waxawaaye nabadda waxyaabo fara badan oo ka hadlaya haddaa dhigta waxaa aaminsanahay in waxay iska bedeli karaan aaladahana hadda sida platformka oo facebook oo kale whatsappko kale waxawaaye dad fara badanaa jiro oo friendsyo badan ku leh baraha bulshada marka waxaa dhihi lahaa xataa qeyb weynay ka qaadan karaan in macnaha wanaaga iyo macnaha muhiimadda anaga horumarka inoo leedahay abdulaahi cali ku magac dheer fanax technology marka adduunka la yidhaahdo laba u qaybsamaa dadka qaar maaragtay wrong way bay u adeegsadaan oo maaragtay dhinaca qaldan qaarna waxay u adeegsadaan dhinaca fiican marka imaa wa imaa labada marka laisbarbar dhigo in ruuxu laasim waxaa dhanka fiican uu fiiriyo isaga oo ka duulaya isaga waxa aayihiisa noqon kara waayo maanta haddii aad ka duusho inaad maaragtay colaad hurin iyo wadano kale aad isku dirto iyo qabiili iyo waxyaalahaas oo inta badan afrikadan hadda aan joognaa kuya dhaqanta badankeedu berri adiga adigaagas ku saameynaysaa adigaa ka duulaya ku saameynaysaa laakiin haddii aad dhanka wanaagsan oo baraha bulshada waad ka warhaysaa beryahan dambe dagaalkii adduunka wuxuu ugu soo koobtay waa bare bulsho haddii aad boostiyadaada ama twitter ha ahaado adugu anykin of technology ha ahaado haddii aad si qurux badan oo xadaaradda adduunka la socoto oo maaragtay mowqifka iyo maaragtay midnimada ka hadlay aad inta had jeer kaga qayb qaadato waa technolojigaas waxaa la dhihi karaa dhankii quruxda badnaaba oo qayb